بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan dhammaanteen la wada ogyahay cilmiga iyo fadliga uu leeyahay agtarka dalabadu wax badan way maqleen wax badanna way dhigteen cilmiga fadliga badanna la sheegayana waa cilmu اlkitaab waالsunna iyo waxa uu khidmaynaya cilmu اlkitaabi waالsunna cilmigaasi fadliga uu leeyahay qof walba wuu garanaya shayga markuu ahamiyaddaa leeyahay oo in la daneeya ay aada muhiim u tahay waxaa jira waxyaabo qofka ugu kaalmaynaya iyo waxyaabo ka hor istaagaya labadaba waxyaabaha qofka cilmiga ugu kaalmeeya way fara badan yihiin ahlulcilmiguna in badan way ka hadlaan wayna ku sheegeen fi lmuallafaat fii mu'allafaatihim waxyaabaha cilmiga ugu kaalmeeya dadka dalabatulcilmiga ah waxaa ugu horeeya alikhlaas in allah subxaanahu wa tacaala loo khaalis yeelo acmaasha saalixada ah ee la samaynayo wa min alacmaali asaalixa talabu اlcilmi alsharci acmaasha saalixada waxaa ka mid ah haddii shuruudii laga helo cilmiga sharciga in la dalbo waxaana macluuma qof walba ou og yahay in cibaado walbaahi loo shardiyo alikhlaas cilmiguna waa cibaada bal waa min afdal اlcibaadaat ikhlaasku marka waa muhiim fi طalab an yakuuna camaluna lilah in camalkeenna uu noqdo ilaahay dartiis subxaanaه wa tacaala cilmiga aan baranaynana aan u baranno liأjli اllaahi subxaanahu wa tacaala ma aha in cilmiga loo barto liأjli اdunyaa wa liأjli اljaah adduunyo darteed iyo in lagu gaaro jaahiya manaasib awgeed haddii ujeedkaagu uu noqdo inaad cilmiga aada ku hesho adduunyo niyadaaduna ay tahay inaad dhaqaalo iyo hanti aada ku raadiso ilaahay umaadan khaalis yeelin camalkaas bal waxaad la wadaajisay ilaahay khayrkii ayaa la wadaajisay shardigaasi marka waa shardi asaasiya waa shardi rugniya ikhlaasu اlcamali lilah ikhlaaska in la sheegayo waa sahlanta laakiin in la tadbiiqiyo lala yimaado waa culusta sida loo sheegayo uma sahlana culammada qaar waxay dhihi jireen nafteenna kulamaanan jihaadin intaan ikhlaas kula jihaadin yacni waxa ugu culus ay naftooda kula dagaalameen oo ay kula jihaadeen ee waxa ugu culus waxay ahaayeen alikhlaas maxaa yeele waxyaabo kale ayaa qofka naftiisa soo gelaya haddii meeshii ma aطamac fi اdunyaa ama uu yimaado xub الhanaa ikhlaaso u suuro galay waa adagta haddii qofka طamaca adduunyada uu qabo uu ku wen yahay cilmiga uu baranayo ujeeddadiisuna ay tahay si uu ugu gaaro adduunyo qaabkuu doono ha ugu gaaro qofkaasi ikhlaas inuu la yimaado waa ku culustaa hadduu yahay qof ammaan jecel oo in la sheeg sheego jecel asigana ikhlaasku waa ku culusyaa hadda ka horna dhowr jeer waan sheegnay kalaamu limaam ibn اlqayim raximah اllah ee ku saabsanaa fi likhlaas ee uu yidhi haddii aad rabto inaad ikhlaas la timaaddo waxaa laga maarmaana qabla اlikhlaas inaad laba arrin ka takhallusto marka hore intaadan ikhlaas damcin oo xagga ikhlaaska aadan u dhaqaaqin laba arrinaa muhiima inaad ka takhallusto meesha ka saarto ikhlaaska intaadan la imaanin ka hor labada arrin muxuu ku sheegay aطamac fi اdunyaa wa xub الhanaa labadaasi haddaadan ka adkaan wuxuu yidhahday ikhlaas suuragal ma markaad u fiirsatana waa xaqiiqo way labadaasi intay kugu jiraan ama mid ka mida uu kugu jiro ikhlaaskaagu waa adag yahay waana culus yahay inaad la timaado ikhlaas maxaa yeeley qofka markii damaciisu ay adduunyo tahay camal walba uu saalixu sameeyo wuxuu damcayaa inuu adduunyo ku helo cilmiga wuxuu isku dayayaa inuu ku qaraabto ou hanti iyo maal ku kasbado ha uu kasbado inuu manaasib iyo jagooyin raadiyo ama ha uu kasbado inuu madaxda iyo tujaarta iyo ganacsatada ugu dhowaado asagoo markaa u fududaynaya waxyaabaha hawadooda waafaqsan u sahlaaya waxa ay jecel yihiin ma aha waxa sharciga waafaqsan mas'alay weydiinayaan mas'alada maalan fi sharci waa muxaram ganacsi wax saasay ku tacalluqdaa wuxuu leeyahy waa xaaraam waa ku soo noqonaya waxay leeyiin laakiin kama maarano oo arrintaasi arrintaasaa ku xihan waxaasi waxaasaa nooga xihan markaasuu leeyahy hadday sidaa tahay laa ba'sa waa bannaan tahay muxuu marka dambe ku banneeyey waa inuu ayaga raalli geliyo maadaama uu damac ka leeyahay oo waxa agtooda yaalla uu hanqaltaagayo qofkaasi ikhlaas waa ku culusyahay hadduu ammaan jecel yahana hadduu wuxuu rabaa ficil walbuu sameeyo in lagu ammaano hadduu salaad tukado wuxuu jecel yahay in la yidhaahdo maasha allah salaadda waa wanaajiye hadduu cilmi baranayo wuxuu jecel yahay in la yidhaahdo cilmiga waa ku horeeya oo keyrkii waa uga fiican yahay hadduu dad wax barayo wuxuu jecel yahay in la yidhaahdo keyrkii waa ka aqoon badan yahay waa ka aftahansan yahay mar walba wuxuu jecel yahay ficilkuu sameeyo in lagu ammaano xataa mararka qaar wuxuu jeclaanaa wuxuusan mudnayn in lagu ammaano haddii marka xubu hanaa uu qalbiga qofka galo way adag tahay inuu ikhlaas la yimaado maxaa yeele labadaasi ikhlaaska waa ka soo hor jeedaan waxaana jira xadiid abi hurayra nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay ama uu sheegay dadka ugu horeeya ee lagu gubaayo fi nnaar inay yihiin saddex nooc saddex sinfi saddexdaas sinfi mid walboo ka mid ah waxa uu la yimid waxay ahaayeen camalka markii la fiidhiyo waa camal wanaagsan laakiin mid walba maxaa ka jabnaa ikhlaasaa ka jabnaa midu waa mutasadiq oo waxbuu sadaqaysanayay in wax la sadaqaysto hantidii wax ka mida lala baxo sharcigu waa boorriyey alla iyo rasuul calayhi salaatu wasalaam waa boorriyeen laakiin ninkan wuxuu wax u sadaqaysanayay si loo yidhaahdo waxaa tahay deeqsi lilaah ma ahan deeqsi in la yidhaahdo muxuu u jeclaystay liannahu yuxibu hanaa ammaantuu jecel yahay maadaamuu ammaan jecel yahay wuxuu rabaa in la yidhaahdo waxaa tahay deeqsi midka labaad waa yujaahidu fii sabiili اllah waa rajulu yujaahidu fii sabiili اllah waddada alluu ku dagaalamaya aljihaad fii sabiili اllah waa min afdal اlacmaal laakiin muxuu u jihaadaya ninkan si loo yidhaahdo waxaa tahay shujaac geesi waayo fulan si loo yidhaahdo maxaa kalifay inuu raadiyo in la yidhaahdo waa geesi liannahu yuxibu hanaa ammaantuu jecel yaha ammaan jacayl ayaa waxay ku kaliftay inuu jeclaysto in la yidhaahdo waa geesi ninka saddexaad waa qaari waa caalim cilmigii ayuu bartay qur-aankii uu xifdiyuu bartay kayrkiina waa baray laakiin wuxuu u bartay ujeedka u bartay waa maxay ma lilaahi subxaana wa tacaala miya maya wuxuu u bartay si loo yidhahdo waa qaari ama caalim wey yacni si loo ammaano ayuu u bartay maxaa ku ximbaaray inuu ammaantaa raadiyo waa ammaan jacayl liannahu yuxibu hanaa ammaantuu rabaa ammaantuu jecel yaha laakiin saddexdaa sinfi acmaashoodii saalixada ahayd waxay ku baabi'iyeen xubu hanaa saddexduba waa isku nooc acmaashii saalixada ahay la yimaadeen oo midahantida uu haystay uu bixiyey mid naftiisa uu u huray inay baxdo ou ka qayb galay aljihaad fii sabiili اllaah midna uu wakhtigiisa iyo naftiisaba uu ku bixiyey fii طalabi اlcilm waxa ay sameeyeen acmaalah oo ay juhdigaas iyo dhibaatadaa faraha badan ay ka soo mareen waxa baabi'iyey xubu hanaa waa baabi'eenoo waa dumeen lidaalika wuxuu nabigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam allah subxaana wa tacaala mid walbo saddexda ka mida waa weydiinaya wuxuu leeyahay markuu yidhahdo ilaahu dartaa baan u sameeyey waxaa la leeyahay kadabta beenaa sheegtay kii wax sadaqaysta waxaa la leeyahay waxaad wax u sadaqaysatay si lagu yidhahdo waa deeqsi waqad qiila waa lagu yidhi waxaad raadinaysa waa hesha intaasay walba ujeeddadaada ahayd kii ku jihaadaya aljihaad fii sabiili اllah caza wajal waxaa leeyahay awalba waxaad raadinaysa in la yidhahdo fulaan waa shujaac waqad qiila ayadana waad hesho waa lagu yidhi caalimkiina waxaa la leeyahy ama qaarigii waxaad wax u baratay waxay ahayd in lagu yidhaahdo waa qaari waa caalim waqad qiila natiijadu waa maxay waa isxabuuhu ila annaar mid walbo ayaga ka mid ah allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ha loo jiido xagga naarta naarta ha la geliyo waa awalu man tusacar bihim nnaar waa dadka ugu horeeya ee naarta lagu gubaayo maalinta qiyaama ciyaadan billah waa saddex camal oo ka mid ah min alacmaali asaalixa waxa ay la yimideen laakiin maadaama ikhlaas la waayey booskii ikhlaaskana uu galay xubu hanaa acmaashaasi waa baaba'day waxaa khatara marka camalka aad samaynayso ee laga yaaba inaad habeenno badan ku soo jeedo wakhti badan aad ku bixiso dadaal fara badan aad ku bixiso naftaada aad u daaliso xanuunno iyo dhibaatooyin kula soo gudboonaaday aad ugu sabarto haddii haddana baaba laga dhigo bal aad cadaab ku mudato waa khasaaro weyn waay ilaahay aan ka magan gelaynaa waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal in la iska fiiriyo arrinkaas alikhlaas in lagu dadaalo fii jamiici alcibaadaat haddii salaad la tukanayo haddii la soomaayo haddii qur-aan la akhrinayo haddaad cilmiga baranaysaan jahni ku doona ha noqdo alikhlaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah camalkaagu hadduu doono ha yaraado hadduu yahay camal ilaahay dartii loo sameeyey ilaaha barakaynaya waana ku liibaanaysaa laakiin camal fara badan oon ikhlaas lahayn waa khasaaro adduunya mid aakhirawa adduunkana waxba ku faa'iidi maysid aakhirana hoog iyo halaagaa kaaga horeeya maxaa yeele ilaahay kaa aqbali maayo subxaana wa tacaala camal aan khaalis ahayn arrintaasi marka waa asaas fii طalab اlcilm cilmiga aan baranayno ee aan halkan iskugu nimid ilaahay subxaana wa tacaala ha noo furo allahana noo fududeeyo laakiin waxaa muhiim u ah oo aasaas u ah in ikhlaaska lagu dadaalo cilmiga yaan loo baranin in adduunyo lagu helo mustaqbalkaaga iyo fakirkaagu yousan noqon dhaqaale adduunya ku raadiya waa ka weyn yahay wax lagu raadiya adduunyo waa ka sharaf badan yahay waa ka qiimo badan yahay wax adduunyo lagu dalbo camalkan waa camal loo sameeyo aakhiro waa mid loogu diyaargaroobo maalinta qiyaamo inaad naftaada marka hore jahliga ka saarto marka xigtana aad ku dadaasho inaad dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah aad jahliga ka saarto waa camal jaliila oo aada u weyn alimaamu axmed raximah ullah wuxuu sheegay dalabu lcilmi wuxuu yidhi laa yacdiluhu shay-un wax u dhigma ma jiraan laakiin waa goorma wuxuu liman saluxat niyatuh waa qofkii niyaddiisu hagaagta waay dalabu lcilmi laa yacdiluhu shay camal u dhigma ma jiro buu yidhaah qofkii niyadiisu ay hagaagsanaato oo niyaddiisu ay wanaagsanaato cilmigii la bartaahi camal u dhigma oo ka wanaagsan ma jiro waa la weydiiye waxaa la yidhi maxaad ula jeedaa liman saluxat niyatuh wuxuu yidhahdaa an yarfaca aljahla can nafsihi wa can hayri waa inuu niyeysto in jahliga uu ka rafciyo naftiisa iyo hayrkii labadaba laakiin markaad jahliga naftaada ka rafcinayso ma waxaad uga rafcinaysaa si lagu yidhahdo waa caalim waa qaari ma ahan sida waxaa uga rafcinaysaa si ilaahay aad ugu caabuddo calaa basiiratin wa cilm allah subxaana wa tacaala cibaadou ku abuuray cibaadada allah subxaana wa tacaala uu ku abuuray waa sharaxay ilaahay subxaana wa tacaala sida uu cibaadada kaaga rabo wuxuuna soo diray rasuul kariima calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ummadda gaarsii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid kitaab iyo sunna lagu caddaynayo waxa ilaahay raalli ka yahay iyo wuxuusan raalli ka ahayn lagu caddaynayo wixii ilaahay xarimay iyo wixii ilaahay xalaaleeyey oo lagu sharaxayo wixii allah addoommada uu ku waajibiyey iyo wuxuu ka reebay waxaa la amray addoommada awaamir waxyaabo manhiyaadana waa laga reebay oo waa laga manciyey awaamirtii inaad ogaato si aad ula timaaddo manhiyaadkiina inaad ogaato si aad uga harto iskaga ilaaliso sidaa way ujeeddada cilmiga loo baranaayo si ilaahay subxaana wa tacaala aada u raaligeliso ridaha allah subxaana wa tacaalana waxaad ku mudanaysaa alfawzu fi dunya waalaakhira adduunya aakhira waa ku liibaanaysaa waxaad ku mudanaysaa jannadii ilaahay subxaana wa tacaala waana yoolka iyo ujeeddada iyo damaca qof walboo mu'mina uu leeyahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu nicmeeyo janna cilmigu marka waa طariiqu اljanna man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila اljanna qofkii waddo qaada asoo cilmi dalbaayo o cilmi raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sahlaa ariiqii jannada lidaalika culimmadu waxay yidhahdeen طalabu اlcilmi waa sababu min asbaabi dukhuuli اljanna waa sabab ka mid ah asbaabaha lagu galo jannada cilmiga marka barashadiisa waa camal jaliila oo aada u weyn oo aada u qiimo badan oo wax walbana ka macaan kana qaalisan laakiin camalkaas fadliga badan ee aada ku sugan tahay ee alla ku waafajiye subxaana wa tacaala ha iska khasaarinin ha ku khasaarinin ikhlaas la'aan ha ku khasaarinin damac adduunyo ha ku khasaarinin ammaan aada raadinayso ama aada jecesha fadligaani ilaalinu u baahan yahay waxa lagu ilaalinayo waa ikhlaas sababta labaad oo ka mid ah min asbaabi taxsiili اlcilm waa taqwa اllahi subxaanaه wa tacaala qofka daalibilcilmiga ee raba inuu helo ama uu gaaro cilmi naafica uu ku intifaaco adduunya aakhiraba waxaa laga rabaa inuu noqdo qof taqiya oo ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala taqwa allah allah subxaana wa tacaala fi lqur'aan mawaadic fara badan ayuu uga hadlay asoo marna amraya marna sheegaya fadliga ay leeyihiin dadkii laga helo sifadaasi ama la yimaada marna u ballan qaadayo dadkii sifadaa laga helo janno iyo dembi dhaaf wejiyo kala duwan ayuu alla ku kula boorriyey addoommada marba weji in dadka lagula boorriyo taqwa allah waxay tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay waxyaabaha qofka haddii ilaahay uu ka boqo subxaana wa tacaala uu helayo waxaa ka mid ah in ilaahay cilmi siiyo min asbaabi taxsiili اlcilmi taqwa allahi baa ka mid a yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan intan shardiyada ah in tattaqu llah jawaabteedu waa maxay waa yajcal lakum furqaanan haddaad ilaahay ka baqdaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin yeelayaa furqaan wuxuu idin siinayaa waxaad xaq iyo baadil ku kala saartaan xaq iyo baadil maxaa lagu kala saaraa alcilmu naafic cilmiga naafica ayaa xaq iyo baadil lagu kala soocaa wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bihi nuurka waa maxay lagu soconaayo waxay yidhahan culimadu waa alcilmu naafic cilmigu waa nuur jahliguna waa dulma iyo mugdi haddaad ilaahay dadka mu'miniinta yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah dadka mu'miniinta o ilaahay ka baqa rasuulkiisana rumeeya waxyaabaha la helayo waxaa ka mid ah haddii aad sidaas yeeshaan in allah subxaana wa tacaala uu idin siinayo nuur aada ku socotaan tamshuuna bihi wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan makhrajan waa nakira waxayna dhacday fii siyaaqi shardi maxay faa'iidaynaysaa cumuumay faa'iidaynaysaa qofka ilaahay ka baqa alla wuxuu u yeelayaa makhraj makhrajkaasi waa mid caama wax walba oo murugo ku haya ilaahay makhraj buu uga samaynaya waxyaabaha murugada ku haya qofka mu'minka uu jecel yahay maxaa ka mid ah in ilaahay cilmi naafica siiyo waxyaabahu haminayu jecel yahay ayay ka mid tahay haddaa ilaahay ka baqdo ilaahay makhraj ayuu kugu samaynaya alla waa kuu furayaa subxaana wa tacaala oo wuxuu ku siinayaa cilmi naafica oo aad ku intifaacdo fi اdunya wاlaakhira marka taqwa اllah waa min asbaabi taxsiili اlcilm ayay ka mid tahay lidaalika qof walba oo aalibulcilmiya oo doonaya in ilaahay uu kuilah alla subxaana wa tacaala ugu deeqo uu siiyo cilmi naafica meelaha uu ka raadinaya ha ka mid ahaato taqwa allah inaad ilaahay ka baqdo subxaana wa tacaala haddaad ilaahay ka cabsato wax walbaoo khayra waad helaysaa min asbaabi taxsiili اlcilmi waxaa ka mid ah atajanub min almacaasi in laga fogaado macaasida iyo dunuubta macaasida khatarteedu aaday u badan tahay dadkuna inay ku dhacaan oy fududaystaan waa ku badan tahay macaasidu cilmiga ayay kaa xirmaanisaa inaad ka fogaatana cilmiyaad ku gaaraysaa ood ku helaysaa waxyaabaha qofka cilmiga looga xirmaaniyo macsidu waa ka mid cagsigeedana waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala qofka cilmiga ugu furo macaasida cagsigeedu waa maxay waa adaacaat in ilaahay la adeeco subxaana wa tacaala acmaasha saalixada lagu dadaalo ilaahay raalligelintiisa lagu dadaalo cilmiyaa lagu gaaraa cilmi naafica ayaa dariiqa lagu helaa macaasida marka inaad ka fogaato waxay ka mid tahay waxyaabaha cilmiga lagu xasiliyo waxaa in badan maqasheen wasiyadii wakiic iyo dardaarankii uu u dardaarmay ardaygiisa alimaam ashaafici raximahu llah shaafici baa waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi shakowtu ilaa wakiicin min suu'i xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi wa qaala ina alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi waxaan ka sheegtay buu yidhi wakiican u sheegtay buu yidhi waxaan uga sheegtay xifdi xumo wuxuuna igu irshaadiyey inaan macaasida ka tago xifdi xumada waxa kuu keenaya buu yidhi macaasi iyo dunuub iska ilaali macaasida maxaa yeelay cilmigu waa nuur nuurka ilaahayna qof caasiya lama siiyo cilmigu waa nuur nuurka ilaahay subxaana wa tacaalana qof caasiya lama siiyo dardaarankaa mid la mid ah waxaa imaamu shaafici u dardaarmay sheikhiisa maalik waxaan ku arkaa buu yidhi inaad tahay nin soo baxaya markuu arka dakaagiisa iyo xifdigiisa khayr badanaan lagaa rajaynaya buu yidhi laakiin iska ilaali inaad macaasi ku dumiso nuurkaas ood ku baabi'iso waxuu uga digay macaasida waxay culammadu sidaa u yeelayaan waxay og yihiin macaasida iyo dunuubta inay barakaadka baabi'iyaan oo khayrkiiyo wanaagga qofka ay tirtirayaan sida xasanaadku ay sayi-aadka u baabi'iyaan ayaa sayi-aadkuna xasanaadka u baabi'inaya qalbi mugdiyana oo lagu mugdiyeeyey ama lagu lagu wasakheeyey macaasi iyo dunuub ma helayo cilmi naafica waxaa la rabaa sida culammadu yidhaahdaan altakhliya qabla taxliya altakhliya waa marnaysiin waxaa la rabaa qalbiga inaad macaasida ka marnaysiiso intaadan cilmi aadan ku sharixin maxaa yeele meel wasakha haddaad wax qaaliya ku shubto ama aad dul saarto waxaasi muhiimka ayay wasakhaynayaan markaad rabto inaad weel wax ku cunto marka hore waa la nadiifiyaa soo maa kadibaa raashinka lagu shubtaa maxaa yeele raashinku waa nadiif weelkuna waa wasakh haddaad isku darto dhammaan maxay noqonayaan wasakhay noqonayaan waxaa loo baahan yabara marka culamadu altakhliya qabla taxliya marnaysiin sharixid ka hor intaadan wax ku sharixin oo wax saarin ka hor waa inaad marnaysiiso taa macnaheedu waxa waaye qalbigaaga waa inaad macaasida ka marnaysiiso ood kala dagaasho kadibna cilmiga aad ku sharaxdo cilmigu waa nuur haddii mugdigii macaasida aad kala dagaasho beddelkiisana cilmiga aad la timaaddo qalbigaasi wuxuu u nugul yahay si sahlan inuu cilmiga u qaato waa u nugul yahay waana u fududda laakiin qalbi la jahwareersan macaasiya dunuub oo saaxiibkiisa diiq iyo cidhiiri ku sugan yahay cilmi ma helayo mana gaarayo maxaa yeelay qalbiga uu ku fakiri lahaa ou cilmiga ku gaari lahaa waa lagu ciriiriyey cilmiga waana looga hormaray waana laga buuxiyey yaa buuxiyey macaasiya dunuubaa buuxisay sidaa darteed macaasida iyo dunuubta khatar weyn ayay waxay ku yihiin waxbarashada iyo camal walbo khayriya hadday dunuubi dhacdo insaanku waa gafaya laa shaka laakiin waxaa la rabaa sida allah subxaana wa tacaala uu mu'miniinta ku sifeeyey idaa masahum idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu mu'miniintu hadday wax taabtaan xagga shayطaanka ka ahaaday waa waansamayaanoo way baraarugaan faidaa hum mubsiruun waaba ayagoo arkaya xaqi iyo wanaaggii shaydaan markuu taabto oo waswaasiyo ama dembi iyo xumaan uu ku rido markiiba way isqabtaan dadka mu'miniinta ah waa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala markay zallaya gaf ka dhaco rujuucooda si deg degay usoo noqdaan kuma sii socdaan xumaantii macaasida in la iska ilaaliyo waa muhiim macaasidana ma loo baahna inaad iskaga ilaaliso inaad naftaada keliya aad ka yacni inaad dadka hortooda keliya aad iskaga dhowrto laakiin waxaa la rabaa haddii aad dad hor joogto iyo haddaad keligaa tahay intaba inaad macaasida iska ilaaliso dadka qaar waxay dhibsadaan dadka hortooda inay xumaan ku sameeyaan ama dadka hortii uu dembi ku sameeyo waa dhibsanaya waana ka yaxyaxaya wuxuuna u arkaa inay fadeexo tahay laakiin waxaa maskaxdiisa ka maqan hadduu sidaa kusoo ku sii socdo fadeexadda uu ka baqaayo mid ka weyn inay sugayso waa fadeexada maalinta qiyaame calaa ru'uusi alkhalaa'iq laga fadeexaynayo oo dunuubtiisa bannaanka loo soo dhigayo allah subxaana wa tacaalana sinfigaas waa dhaleeceeyey sinfiga dadka iska asturaya indhahooda ilaahay subxaana wa tacaalaana aan iska ilaalinay yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxay iska ilaalinayaan buu ilahy alla iska qarinayaan dadka mana iska ilaalinayaan oo iska qarin maayaan ilaahay subxaana wa tacala ilahay layskama qarin karo laakiin iska qarinta alla waa maxay waa inaad iska ilaaliso wuxuu kaa reebay wa huwa macahum xaal allah subxaana wa tacaala uu yahay macood id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waqti ay ku hoyanayaan oo ay maleegayaan wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn oo hadala ficilkuna waa la mid ilaahay waa dhaleeceeyey subxaana wa tacaala dadka noocaasa qofka mu'minkaana waxaa la rabaa mar walba inuu istixdaarsado oo niyaddiisu ay ku jirto in ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay raqiib in allah subxaana wa tacaala uu yahay basiir inuu allah subxaana wa tacaala uu yahay caliim inuu allah subxaana wa tacaala yahay samiic wax walba ood ku hadasho ilaahay waa maqlaya wax walba oo aad niyeysato haddaadan ku hadlin xataa ilaahay waa ogyah subxaana wa tacaala camal walbood samaynaysana ilaahay waa basiiro waa arkaya haddii aad gurigaaga ku jirto ood keligaa tahay haddaad meel mugdiya ku sugan tahay hadday dad kula joogaan meel walbood joogto iyo qaab walbay ahaataba ilaahay subxaana wa tacaala waa mid kula socda waxaa loo baahan yahay markaa muraaqabat ullaahi caza wajal inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad iska ilaaliso inuu kugu arko wuxuusan raalli ka ahayn hadday kaa dhacdana inaad u degdegto inaad u toobad keento ilaahay subxaana wa tacaala laakiin ku anfici mayso inaad dadkana iska qariso ilaahay subxaana wa tacaala aadan iska yani ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaba usan raalli ka ahayn aadan iska ilaalin wax ku anfacaya maaha taa macnaheedu waxa waaye waxaad raadinaysaa inaad dadka raalli geliso laakiin ma dalbaysa inaad ilaahay raalli geliso dadka inaad u daahiriso khayr iyo wanaag xumaan iyo sharna aada qarsato ilaahay miyaan ka qari kartaa subxaana wa tacaala ilaahay kama qari karti arrintaasi marka waa arrin u baahan qofka mu'minka gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ah inuu aada ugu dadaalo altajannub can almacaasi in macaasida iyo dunuubta laga fogaado la yska ilaaliyo macaasidu waxay nuqsaaminaysaa iimaanka macaasida waxay cidhiiri gelinaysaa qalbigaaga macaasida waxay ka cadhaysiinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala macaasida waxay kuu horkacaysaa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku asiibo fi اddunyaa wa fi اlaakhira sharteedu aada iyo aada u badan yahay waxay kaa xirmaaninaysaa cilmi naafica inaad gaarto waxay kuu sababaysaa dunuub kale inaad la timaaddo inna min jazaa'i sayi'a asayi'a bacdaha xumaanadu waa isdhalaan dembi haddaad la timaado oon ka toobadkeenin dembigaasi dembi kalu dhalaya kaa mid kalu sii dhalaya marka dambe waxaa khatar ugu jirtaa inuu qalbigaagu daboolmo ou xirmo waxaa khatar ugu jirtaa inaad diinka ka baxdo maxaa yeeley dembiba dembi sow kugu dhiibayo ayaa waxaa suuragala markii dambe inaad ku dhacdo ashirku billaah ciyaadan billah waa suuragal dunuubtaana ku gaarsiinaysa sidaa darteed marka ugu horeysaba haddii dembi kaa dhaco waxaa la rabaa almubaadara ila tawba in tooba loo degdego watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay u toobadkeena dadka mu'miniinta aho si aada u liibaantaa macnaha aayaddu waxay tusinaysaa haddii ilaahay loo toobadkeeno in la liibaanayo oo falaax iyo fawz la gaarayo waxyaabaha qofka daalibucilmiga u sababa inuu cilmiga gaaro ou haleelo waxaa ka mid a altawaaduc altawaaduc lilaah wa licibaadih in loo tawaaduco ilaahay subxaana wa tacaala tawaaduca macnihiisuna waxa waaye qofka inuu naftiisa hadmi ku sameeyo inuu naftiisa jebiyo ou hoos u dhigo waxaa tawaaduca ka soo horjeeda alkibr kibirku waa muxaram tawaaducana sharcigu waa boorriyey nebigu sala allahu calayhi wasalam axaadiid badanu uga hadlay waxaa ka mid ah qowlu rasuul calayhi salaatu wasalaam ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqara axadu calaa axad walaa yabgiya axadu calaa axad allah subxaana wa tacaala wuxuu ii waxyooday inaad tawaaducdaan nebiga loo waxyooday sala allahu calayh wasalam inay ummaddu tawaaducaan si yacni ilaa qofna uusan qof u faanin qofnana uusan ugu xadgudbin qof kale xadiidkaas waxay yidhahdeen culimmadu waxaa laga qaadanayaa alfakru waalbaqi inuu ka yimaado kibirka iyo isla weyninka laakiin haddii la tawaaduco oo kibirka laga tago faan iyo xadgudubba inay dhammaanayaan faan iyo xadgudub waxaa aasaas u ah kibir waxaa aasaas u ah isla weynin waxaana labadaba baabi'inaya altawaaduc nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa tawaadaca axadu lilaah ilaa rafacahu allah axad uma tawaaduco ilaahay subxaana wa tacaala dartii ilaa allah subxaana wa tacaala waa rafciya tawaaduca waxaad ka helaysaa rafcin rafcintaasi waxaa soo gelaya in allah subxaana wa tacaala uu kugu rafciyo bilcilmi الnaafic wاlcamal الsaalix ilaaha ku kor yeelaya maadaama aad tawaaducdooda hoos isku dhigtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu abaalmarinaya inuu ku kor yeelo wاlcaksu biاlcagsi haddaad iskibriso ilaahay wuxuu kugu abaalmarinaya inuu hoos kuu dhigo xaq calى اllah anlaa yartafica axadu ilaa wadaca waxaa alla xaq ku ah subxaana wa tacaala axad kor iskuma qaado ilaa ilaahay hoos u dhiga qofkii iskibriya oo isqaadqaada waxaa lagu abaalmariyaa binaqiidi qasdi ujeeddadiisa wax burinaaya oo waxa waye in hoos loo dhigo yani ilaahay subxaana wa tacaala uu dulleeyo waa in la ihaaneeyo qofkii tawaaducana ilaahay waa cizaynaya waa karaamaynaya waa sharfaya waana kor yeelaya tawaaduca qodobkaasi aad iyo aaduu muhiim noogu yahay haddii aan nahay طalabaة اlcilm inaan isku tawaaducno fii ma baynana oo qof walba ay qofka walaalkiiya u tawaaduco oo aan la iska kibrin dadka walaalaha ah haddii adiga ilaahay fahamku siiyey subxaana wa tacaala yuusan quruur iyo kibirku gelin haddii alla xifdi kugu manaystay yuusan ku gelinin quruur iyo kibir mararka qaar waxaa dhacda qof daalibcilmiya oo ilaahay faham siiyey subxaana wa tacaala waxaa suuragala inuu ku jaasjaaso qofaan intaa lahayn ou yidhaha see u fahmi weyda mas'aladan basiidka ah fahamkaagu waa liitaa qosol iyo istihzaa iyo jaasjaas looga baxo adiga miyaa fahamka isa siiyey ma awoodaad leedahaad ku keensatay ma xoog iyo xeeladaad ku xasilisay midna ma jirto waa fadlun min allaahi subxaana wa tacaala allihii adiga ku siiyey inuu asiga siiyo waa awoodaa in adiga lagaa qaadana ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala ou kaa dhigo damiin dhaga weyn maadaama qofkan walaalkaa ah aada fahamkaaga kula kibirtay fahamkaaga beddelkiisana asiga la siiyo ilaahay ku mannaysto subxaana wa tacaala wamaa kaana caطaa'u rabbika maxduura siismada ilaahay ma aha mid la manciyey fadliga ilaahay subxaana wa tacaala waa furan yahay ilaahay cidduu doono wuxuu doono ku manaystaa kanuu wax fahamsiinaya kanuu ku adkaynaya kanuu caalim ka dhigaya kanuu jaahil ka dhigaya waa cataa waa siismo ilaahay subxaana wa tacaala haddii marka alla kugu manaystay waxaa lagaa rabaa fadliga ilaahay ku siiyey inuu tawaaduc kuu siyaadiyo maaha inuu kibir kuu kordhiyo iyo isqaadqaad iyo isla weyne oo u tawaaducdo dadka walaalaha bal waxaa lagaa rabaa fahamka alla ku siiyey inaad uga faa'iidayso walaalaha maraan dheerayn waxaan aqrinay hadalka ibnulqayim raximahullah asbaabaha cilmiga lagu helo iyo hidaayada waxaa ka mid ah inaad khayrkaa waxbarto iyo inaad hanuuniso soo ma ahayn lianna man hadaa lianna man lianna man hadaa hayrahu wacallamah hadaahu allahu wacallamah wuxuu yidhi qofkii khayrkii hanuuniye waxbara ilaahaa hanuuniye allahna waxbara subxaana wa tacaala cilmiga ilaahay u siyaadinaya nicmadaa marka alla ku siiyey subxaana wa tacaala uga faa'iiday khayrka si ilaahay kugu siyaadiyo maaha inaad kibirto asbaabaha cilmiga lagu helo oo lagu gaaro waxaa ka mid a xuduuru xalaqaati اlcilm xalaqaadka cilmiga in la xaadiro wاlmudaawamatu fi اlxuduur iyo in la daa'imo xaadiridaas ma ahan xaadirid maalinna aad maqan tahay maalinna aada joogto sidaa cilmi laguma gaaro shalay waa joogay maanta waa maqanahay berri waa joogaa berri dambe waa maqanahay cilmi laguma gaaro inaad iska wada maqnaataa kuu dhaanta haddaad rabto inaad caalim noqoto haddii laakiin aad rabto inaad cilmi dhagood iskaga dhagaysato sida caamada ay muxaadaraadka u dhagaystaan ama duruusta la akhrinayo ay u dhagaystaan hadda waa iska dhagaysan kartaa laakiin inaad ku gaarto cilmi naafica iyo aqoon aada heer fiican ka gaarto laguma gaaro xalqo marna laga maqnaanayo marna la xaadirayo xalaqaadka cilmiga in la daa'imo oo lagu sabro daa'imideeda waa min asbaabi taxsiili اlcilmi markaas aad xaadiraysana waa inaad wadato adawaadkii iyo qalabkii aad wax ku baranaysay qalab wax lagu bartaa jira soo maaha qalabka maxaa ugu horeeya kitaabka aad wax ka baranaysa ugu horeeya kitaabka waa adawaadki aad wax ka raacan lahayd waa aalaadkii aad isticmaalayso od u adeegsanaysay inaad wax barato waa inaad kitaabka haysato waa inaad haysato buug iyo qalin aad wax ku qorato laakiin qof daalib cilmigo iska laafiyoonaya oo aan buug wadan oo aan kitaab wadan ku gaari maysa sidaa cilmi saxna ma aha dariiqadaas inaad cilmi ku raadiso dariiqaasi waa dariiq ku tegaayo waddo go-an waddadaas aada hayso haddaad rabto cilmiga inaad iska soo fadhiisato xalaqaadka oo dariiqaasi aad ku socoto adoon kitaabna wadan qalinna wadan buugna wadan waddadaas aad ku socoto waa waddo xihan ma aha waddo baxsan oo ku gaarsiinaysa cilmi naafica ma waxyaabaha cilmiga lagu gaaro waxaa ka mid a alinsaat hadda ka horna dhowr mar waa soo marnay in la aamuso oo la dhagaysto cilmiga wakhtiga la jeedinayo oo qofka daalibu cilmiga uu yahay qof baraarugsan oo soo jeeda sheekada inay mamnuuc ka tahay uusan oggolayn inuu sheekeeyo iyo inuu khayrkii inay asiga loo sheekeeyo labadaba mamnuuc inay ka tahay agtiisa alinsaat lilcilm waa min asbaabi taxsiili اlcilmi in cilmiga loo aamuso waxaa ka mid ah waxay ka mid tahay asbaabaha cilmiga lagu xasiliyo waxaan ku soo marnay fii صaxiixi اlbukhaari baabu اlinsaat lilcaalim wuxuuna imaamu اlbukhaari baabka u soo deliishaday xadiidu jariir radia اllaahu canh yaa jariir istansit الnaas dadka aamusi oo ka dalab inay aamusaan buy waa aamusiyey nebiga sala allahu alay wasalam dadka marka hore intuusan cilmiga u sheegin bukhaarina wuxuu xadiidka u deliishaday in cilmiga iyo culummada loo aamuso xaaladda iyo wakhtiga ay cilmiga jeedinayaan oo la dhagaysto laakiin qof sheekaynaya muxuu faa'iidaysanayaa waxuma faa'iidaysanayo qofku laba qalbi ma lahan maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi qalbigu waa waaxid haddii sheeke aada la qaabisho waxaa kaa maqnaanaya inaad ku xaadirto darsigii alinsaadna waxaa la socda alistimaac haddii la aamuso maxaa la rabaa waa in la dhagaysto insaad iyo istimaac ma isla yihiin mase waa kala duwan yihiin way kala duwan yihiin waxaa dhacda qof aamusanoo waxba dhagaysanaya soo ma dhacdo qofku inuu aamusan yahay waxa la sheegayana uusan ogeyn in badanay dhacdaa maskaxdiisaa baxaysa afkiisu waa aamusan ya macnaa waa aamusan yahay oo hadli maayo laakiin maskaxdiisuba ma joogto xalqadu jaanibay u socotaa asiguna jaanib kale ugu socdaa kama war haya waxa meesha lagu hayo lama raba aamusida noocaasa keliya alinsaat uma alistimaac aamusidda waa inay daba joogto dhagaysi waxaa ka mid a waxyaabaha cilmiga uu qofka daalib cilmiga ku gaarayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a aljiddu waalijtihaad fi alab dadaalka in cilmiga dadaal fara badan lagu bixiyo oo wakhtiga aan layska lumin inaan awqaadda layska lumin hadda ka hor waxaan akhrinay hadal uu leeyahay ibn alimaamu الnawowi raximah اllah oo uga hadlayay cilmiga wuxuu yidhi wayanbagii an yakuuna xariisan waxaa habboon qofka aalibulcilmiga inuu noqdo qof dadaalaya cala tacallumi waxbarashada ku dadaalaya muwaadiman calayhi daa'imanayana waxbarashada fii jamiici awqaatihi xaaladawqaaddiisoo dhan waqtiyadiisoo dhan inuu yahay qof ku dadaalaya oo daa'imaya waxbarashada leylan wa nahaaran habeen iyo maalin xadaran wa safaran xaaladda uu yahay xaadir oo beledkiisa joogaya markuu musaafir yahay intaba xataa haddaa musaafir tahay waa inaadan ka bixin inaad tahay aalibulcilmi adoo musaafira waxaa la rabaa kitaabkaaga inaad wadato oo aad mutaalacaysato akhrisato ood muraajacaysato fii xaali safar intaad gaadid saaran tahay oo safarka ku jirto wakhtigaad meel fadhiisato haddii aad meel degto intaad musaafir tahay mar walba inaad wax akhrisanayso oo mar walba aad tahay qof waxbarashadii ku dadaalaya waa muhiim habeen iyo maalin iyo wuxuu yidhi xadaran wa safaran walaa yadhabu min awqaatii walaa yudhibu kaxayn maayo baabi'i maayo min awqaatihi xagga waqtiyadiisa shay-an waxba shay waqtigiisa ka mida ma baabi'inayo ma luminayo fii gayri alcilmi cilmi waxaan ahayn waqtigiisa ku lumi maayo ilaa biqadri daruura ilaa daruurada qadarkeeda mooyaane daruuradu waa tusaaleey wuxuu yidhi liaklin wa nawmin yacnii cunid darteed iyo hurdo awgeed qadarkaa mooyaane qadaran laa budda minhu qadar aan laga maarmaynin dabcan cunno lagama maarmo jiifna qofka insaankaa kama maarmo wakhtiga u baahan yahay jiifka wakhtiyadaas daruurigaa mooyaane qofka daalibucilmiga waa in wakhtigiisa wax ka mida uusan meel kale ku bixin wanaxwihimaa iyo wixii la mida buu yidhi kaistiraaxatin yasiira sida istiraaxo yar qayluuladii oo kale waa istiraaxa yasiira inuu maalinkii waqti ka mida qayluushado liisaalati almalal si uu u zuuliyo daalka wa shibhi daalika iyo wixii arrinkaa shabbaha min addaruuriyaat oo ka mida waxyaabaha daruuriyaadka wuxuu ku khatimay wuxuu yidhi walaysa bicaaqilin caaqil maahan man amkanahu darajatu waratati alambiyaa qofay u suuro gashay ay suuragal u tahay inuu gaaro darajadii ambiyada dadkii dhaxlay waratatu alambiyaa yaa waaye waa culummada walaysa bicaaqilin caaqil ma aha man amkanahu qofay u suurtagal u tahay darajatu waratati alambiyaa ambiyada kuwa dhaxlay darajadooda qofay suuragal u tahay inuu gaaro uma fawatahaa kadibna fursaddaa isdhaafiyey oo naftiisa dhaafiyey qofkaasi caaqil maaha nabi wuxuu ku xukumay cadamulcaqli qofay suuragal u tahay inuu gaaro darajadii culummada ee haddana naftiisa dhaafiyey ayadoo suuragal ay u tahay oo wakhtiga u haysto oo firaaqo uu hayo ay suuragal tahay inuu wakhtigiisa ka faa'iidaysto uu gaaro daraja darajadaasi ay culummadu gaareen haddana naftiisa fursaddaa dhaafinaya qofkaasi wuxuu yidhahdo qof caaqila ma aha macnaha wuxuu leehay waa nooc doqonnimada ka mid a adoo fursadaha haysta inaa haddana dayacdo oo aad ku dayacdo waxyaabo aan ku anfacaynin wixii ku anfacaya ugu qiimaha badnaaya ah inaad gaarto darajada culummadana aada iska baabi'iso fursadaadana aad iska dayacdo cilmiga marka in lagu dadaalo waxay ka mid tahay asbaabaha ugu muhiimsan fii taxsiili lcilmi in cilmiga la xasiliyo in cilmiga la xasiliyo la gaaro waxaan marka isku dardaarmaynaa ardada khayr allah siiyo in badan waa dadaalaan rag iyo dumarba laakiin inaan dadaalinna waa nugu jiraan ama dadaalkooda uu liitow yaryahay waxaan rabnaa marka in sha allahu tacala aan isku dardaarmaynaa dhammaanteen in dadaalka aan ku jirno la laba jibaaro baahida dadku ay cilmiga u qabaan waxay u qabaan ma jiro baahi ka weyn ma jirto baahida cilmiga loo qabo waxayna yidhahdeen culimmadu cilmiga baahida loo qabo waa ka weyn yahay baahida cunidda iyo cabidda loo qabo waxyaabaha daruuriyaadka ah ay dadku ilaashadaan waa inay helaan waxay cunaan iyo waxay cabbaan laakiin waxaa ka daruurisan oo ka muhiimsan cilmiga naafica sababtu waxaa waaye cilmiga naafica ah waxaad u baahan tahay daqiiqad kasta ma aha saacad kasta wakhti walba waad u baahan tahay noloshaadoo dhan aad ugu baahan tahay hadda majlisaan fadhinnaa markii majlis la fadhiyo waxaa jira soo ma ahan qaabab mashruuca in loo fadhiisto iyo qaabab aan mashruuc ahayn majliskaasi markii laga kacayo maxaa looga kacaa kafaaratu lmajlis oo qof walba waxaa la dhaha markuu istaagaya inuu la yimaad kafaaratu lmajlis waa nooc min alcilmi oo u baahan barasho masjidka aan ku jirno haddaan damacno inaan ka baxno qaab looga baxuu leeyahay soo maaha aadaabu alkhuruuj min almasjidaa jirta haddaad aragto laba qof oo meel wada taagan ee arrimo khaasa ka hadlaya inaad ilaaliso cilmigay ka mid tahay oo waxaa laga yaaba labadaas qof wax khaasa inay ka hadlayaan adinkoo saddexoo wada taagan haddii laba damacdo inay gooni iskula foqdo sharcigu ma ogolyaa sharcigu ma ogola waysaqaadka hadda aan u baahan nahay iyo musqulaha la aadaayo waxaa jira aadaab musqusha lagu galo iyo aadaab looga soo baxo iyo aadaab loo xaajo guto waysaqaadka ku xigo waxau u baahan yahay ama uu leeyahay nawaaqid iyo waxyaaba buriya wuxuu leeyahay shuruud wuxuu leeyahay waajibaad waxaasoo dhan barashay u baahan yihin haddaad seexanayso waa la mid haddaad reerkaaga u galmoonayso waa la mid haddaad wax cunayso waa la mid cilmiga wakhti aadan u baahnayn ma jiro laakiin cunnada tilaabada qaaddaba cunno maa u baahan tahay ma u baahneed waxaa qofka kifaaya ku ah afar iyo labaatanka saac meeqa jeeruu cunnada u baahan yahay laba jeeru u baahan yahay laba jeer waa ku filantaha ta saddexaadna waa iska siyaado waa dheeraad laakiin cilmiga tilaabo kastood qaaddaa u baahanta ilmaha adiga aada dhashay sida ula dhaqmi lahayd cilmiga barashay u baahantaa carruurta aada dhashay iyo qoyska iyo xaaskaaga sida ula macaamilayso calaa kulli xaal isku soo duub noloshaada wax cilmiya noloshaada dhan cilmigu kama maarmo xaalad walba iyo daqiiqad walba cilmiyaad u baahantaa idan wax ka daruurisan oo ka muhiimsan oo looga baahi badan yahay cilmi naafica ma jiraan arrintaas marka in lagu dadaalo oo dhammaanteen aan ku dadaalno oo wakhtiga lagu bixinayo qiilo waqaala la yska dhaafo sheekooyinka meelaha la istaagaayo ee wakhtiyada badan lagu bixinayo maqaayadaha la fadhiisanayo ee wakhtiyada badan lagu bixinayo bixitaanka magaalooyinka ee wax xaajo ah oo loo qabo ayadoon jirin loo baxayo isticmaalka internetka internetku aafadaha waaweyn ee dadka waxbarashada ku jira haystow ka mid yahay internetku waa seef laba af leh dhanna khayr uu ka yahay haddii khayr loo isticmaalo dhanna shar weyn uga jaanib kalena shar weyn uu ka ximbaarsan yahay adduunkii oo dhan shar iyo khayrba hal qolaa la yskugu keena hal qolaa la yskugu keena hal meel doqon walba internet u ku jiraa iyo doqon iyo doqon kasta rag iyo dumarba doqonad kasta iyo doqon walba internet u fadhiista qolou isku soo xiraa aniga waxaan arkaa aniga waxay ila tahay qof walba iska hadlaa adduunka meel walbana warkiisaa tagaaya magaciisa halkaas ku qoran meel walba waa laga fiirsanaa ama waa laga akrinaa nakiro walbou macrifo ka dhigay dad badanoo la aqoon oo nakiro ahay oo ummadda iskaga qarsoonaa waxay yihiinba aan la garanayn ayaa macrifo noqdeen oo waxa leeyahy hebel ma taqaan oo hebel muxuu ahaa internedaa soo saare ilan lama aqoon lahayn ashraar oo dhanna asay iskugu tageen markaasi afar labaatan sac say dul ictikaafayaan maray gabdha faduulinayaan maray waxyaabo xun soo qorayaan maray fisqiga xumaan soo gelinayaan qofka mu'minka marka haddii uu xaaje iyo dan ka yeesho maxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo sharta oo aan la badsanin isticmaalkiisa ilmahana laga ilaaliyo ilmaha in laga ilaaliyo gabdhahana gaar ahaan aada looga ilaaliyo ayagana dumarku waa jilcan yihiin waana nugul yihiin dhallinyarada hadda soo baxaysana waa ku waalan yihiin waxay ugu waalan yihiin waa maxay khayr ka daawan maayaan badankood sharay ka fiirsanayaan kooda ugu fiican ee ugu roon ee wax fiican ka daawada waa hadduu banooni fiirsado banooni waxa ugu sahlan waa waa ilaa banooni meelo ka fogfogaa la aadaa oo ka xun annaga markaan nahay dalabatulcilmi dadka firaaqada haaya ee guryahafa fadhiya ee wax kale aan haynin hadda kuwaasi howl ay ka dhigteen laakiin qof daalibcilmiga wakhtigiisa mau heli karaa inuu ku mashquuliyo maya bahalkaasi aafadiisu waa badan tahay inaan laysku mashquulinin dadka u baxaaya inay isticmaalaan ee magaalooyinku u aadaaya qaar waxaan arki jirnay salaaduhu ay ku dhaafaan khaasatan meelaha internetyada la galo subaxdii uu fadhiisanayaa duhurka waa ka wahsanaa maxaa yeele meel fiicana wax u marayaan meel asiga la fiican ayaa wax u marayaan markaasu wuxuu ka wahsanaa salaada duhur inuu aado inuu casir aado hadda ka hor waxaan arkay nin subax inta fadhiistay habeenkii ka kacay subax soo u fadhiistay meelaha qaarna waxay u sameeyaan sajaayada loo dhigaa suusan meelfa qofka u aadin ila internetka dabcan qolada iskale waxay rabaan in lacagta iska qaataan sajaayada loo fidina waxa le halkan ku tuko haddii salaadaba uu tukanayo waa tukanaya waa ku noqonaya jamaaca ma jirto masjid aadi maayo waa tukana waa ku noqonaya waa tukana waa ku noqonaya cishihii kadib ka soo baxa bahalku balwad waa hadduu ku barto dadka yaqaanana waa yaqaanaan waa balwad inuu gooyo qofkuma jecla waa ku xisaabtamaa hadduu sidaa gaaro wax baran maayo waxbarashaduu ka tegaya laa shaka laba mashquul qofku islama wadi karo waxbarasho wax looga tagana mana dhama mana u dhowaa internetyada yaana loo bixin dartood qofka daalibulcilmiga ee baxaya ee meel aadaya waa inuu dan muhiima u aado markiina uu ka soo noqdo waxaad ku jirtaana wax walba ka muhiimsan waa cibaada waa wax adduunya aakhira idin anfacaya naftiinna caruurtiinna waalidkiin mustaqbalka dadka muslimiinta ah waxa anfacaya waa cilmiga barashadiisa asiga ha lagu mashquulo baaraka allahu fiikum wakhtigiinno dhan aan ku bixinno والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waaakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online